faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed boolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
halkan reediyo cadaado waxaad kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooran guddiga doorashada madaxweyne ku-xigeenka soomaanta ee magaalada dhuusamareeb ee galmudug ku doortay gudoomiye gudoomiye ku-xigeen xubnaha baarlamaanka ee suba ku matala baarlamaanka labaad ee galmudug oo maanta diiday ka qaybgalka doorashada gudoomiyaha ku-xigeenkaasi ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb warar kala duwan oo ka soo baxaya dil qof shacabah magaalada muqdisho ugu geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ciidamada dowladda gaar ahaan qaybta kuhilaataanad oo sheegtay in xal laga gaara dagaal beeladiya ka dhaca qaybo ka mida gobolka hiiraan kooxda macawisleyda iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta maxaabiis kula kala wareegay deegaana u dhow magaalada maxaasi ee gobolka hiiraan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maanta howlgal xoogan ka wada deegaana u dhow deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe saddex qof oo ilmo ah oo maanta jeedce ugu geeriyooday kaam ku yaala duuleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho dowladda kenya oo sheegtay in qabteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal ciidamada kenya ay ka sameeyeen xuduudka ay wadaagaan soomaaliya kenya intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka duhur reediyo cadaado goor u diyaar gorba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibada dhegaysanayo waa duhur talaada taariikhda ku aasaysan tahay koob iyo labaatanka bisha koowaad ee janawali sannada labaatan labaatan intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo koran warka duhur ee reediyo cadaado iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan guddiga doorashada madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxa ay ku doorteen gudoomiye ku-xigeenkiisa dhinaca kale xubnaha baarlamaanka labaad ee suufa ku matala suufa ayaa maanta diiday inay ka qayb galaan doorashadaasi maanta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug xildhibaanada elson ee ku jira baarlamaanka galmudug ayaa maanta si cada waxay uga soo horjeesteen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo maanta ay guddiga doorashooyinka ay ku doorteen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kadib kulan dhuusamareeb maanta ay ku yeesheen oo goobjoo ay ka hayeen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal oo ah gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa xubnaha guddiga doorashada ee madaxweynaha ku-xigeenkiisa ka codsaday in cod gacantaa ay ku ansixiyaan islamarkaasna ay doortaan gudoomiyaha ku-xigeenkiisa intaas kadib waxaa dardaaran u jeeshay qaabka guddiga u shaqay doonaan iyo sidoo kale habdhaqankooda labada guddoomiye ku xogeen waxayna si isku mid ah uga codsadeen in sida ugu dhaqsi badan usoo saaraan jadwalka doorashada madaxweynaha ku-xigeenkiisa ay si wanaagsan ula dhaqmaan musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha ku-xigeenkiisa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee kulankoodii ugu horreeyey ee maanta ay ku dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ee kadibna ay ku bilaabayaan hawshii ajendahaynu maantay waa doorashada guddoonka guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug waxaa soo xaadira saakay kooramkii guddiga oo u dhan kadib waxaan ansixinaynaa ajendaha guddoonkayna waxaan kor joogtaynaynaa habka hawsha iyo doorashadu ay u dhacayaan maantay waxaan cod u qaadaynaa ajendaha inaan ansixinno gacantaha loo taaga idinkoo mahadsan waa mahadsantihiin dejiya baarlamaanku ansixiyey doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo maanta halkan fadhiyo doortana guddoonkoodii guddoomiyihii iyo ku-xigeenkii waxaa laydinka codsanaya waajibaadka horta laydin egmaday oo dastuuriga ah inaad gudataan sida guddoomiyuhu u sheegana jadwalka aad ku soo saartaan shaqadana laydinla fududeeyo wixii farsamo ah ama amni ah ama gaadiid ah ama wax kastoo aad u baahataan sababto keenaysa wakhtiga la joogo iyo wakhtiga naga soo dhumay iyo maxaanku yidhaahdaa baahida loo qabo in ay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa aada muhiim u ah sidaa darteed waxaa laydinka codsanayaa inaad wakhti badanna gelisaan dadaal badan samaysaan sida ugu firfircoon oo ugu farsamada badanna shaqadaas aad usoo qabataan waa mahadsantihiin sidaad ogtihiin annagu waxaan nahay korjoogayaal guddigana ayagaa looga fadhiyaa hawshaan inay si saxa oo saamiya u fuliyaan si gacantaaga ayaana loo doortay guddoonkaas waxaanan rajaynayaa inay noqoto mid miro dhalisa annaguna waxaan qiyaasaynaa inaan ugu baaqi doonno cid walba oo danaynaysa inay madaxda ka mid noqoto oo madaxweynayaasha aynan fursad siin doonno ay ku yimaadaan idinkana waxaan idinka rabaa si deg dega oo qurux badan oo nadiifa inaad usoo saartaan jadwal la yaqaan sidaas ayaanan korjooga idinkugu noqon doonaa waxaan idin farayaa inaad kala dambaysaan nidaamka dhowrtaan dadkana tixgelisaan kulankan maanta ee guddiga doorashada ee madaxweynaha ku-xigeenkiisa ay ku doorteen maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxaan geeb ahaan baan ka qayb gelin dhammaan xubnaha ilsano ku matela baarlamaanka labaad ee galmudug wararaan ka helayno magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxay sheegayaan in maanta warbaahinta ay la hal doonaan xildhibaanada ilsan ee ku jira baarlamaanka galmudug ayuu qaarkoodna sheegeen dowladda federaalk soomaaliya afduubatay guddiga doorashada ay qaybqaabin doonaan doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa tallaabadan ay ku dhaqaaqeen xildhibaanada elson ugu jira baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa daba socota xilli maalmin lasoo dhaafay hogaanka elsonaad loolan ugu jireen sida ay ku helaayeen gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaana magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug hadda ka socda arrimo xal loogu raadinayo godoodka xildhibaanada elsono maanta ugana maqnaadeen kulankii lagu dooranayo gudoomiyaha ku-xigeenkiisa ee guddiga doorashada ee doorashada madaxweynaha ku-xigeenkiisa waxaana warar aan ka helin dhuusamareeb sidoo kale ay kusoo warramayaan in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug aan qaybta ka hayn kuwa elsuna ay u istaageen sidii alsuna lagu qancin lahaa baarlamaankeeda inay kusoo biiraan doorashada gudoomiyaha ku-xigeenkiisa ee guddiga doorashada ku dooranayaan hogaamiyahooda kaasoo ka shaqayn doona arrimaha doorashada galmudug ilaa iyo haddii lama ogaa sababta xildhibaanada ilsuna ugu jira baarlamaanka galmudug maanta uga maqnaadeen doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa ee doorashada galmudug marka laga reebo wararka sheegaya in elsuna maalmahan ay daal ugu jirtay sida ay ku heleed gudoomiyaha guddiga doorashada ee madaxweynaha ku-xigeenkiisa waxaana warar madaxa banaan dhuusamarin makalan inay kusoo warramayaan in arrintaasi hadda xalalkeeda la wado islamarkaasna arrintaasi goor loo xal laga gaari doono warar kala duwan ayaa kasoo baxay dil qof shacab ah magaalada caasimada ah muqdisho ugu geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya cabdinaasir al cadaale ayaa warkaa nooga soo diray magaalada caasimada ah muqdisho askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa dil u geystay darawal ka mid ah darawaliinta kaxeeya gawaarida dadweynaha ee bielka waxa uuna dilku ka dhacay degmada hodan ee gobolkani banaadir gaar ahaan wadada macalin nuur qaybta degmada hodan sida ay inoo sheegeen dad goobjoogayaal ah ayaa waxaa marxuumka la dilay uu askarigu ku amray in uu gaariga joojiyo balse uma uusan joojin darawalku waxa ayna taasi keentay in uu rasaaso ku furo gaariga waxaana halkaasi ku geeriyooday wadihii gaariga waxa uu askarigu la socday gaari ciidan weliba nooca loo yaqaano cabdibilaha wadada oo aad u mashquul badneed awgeeda ayaa keentay inay ismaan dhaafaan askariga iyo wadaha waxaa goobta isaga baxsaday askarigii dilka geystay waxaana goobtii falow ka dhacay soo gaaray ciidanka dowladda gaar ahaana kuwa booliska iyo qaar ka mid ah eheladii marxuumka la dilay waxaa loo gudbiyey meydka darawalka c i d da oo xarunta dembi baarista walow markii abaarihii adiga yani shantii shantii subaxnimo saakii ayaa waxaa dil ka dhacay meesha leedahay calanoor baabuur caasiya darawalkiisa madaxa laga toogto ma garat yana waxaa dilay baabuur cabdibalaha dilay marka bana istaagin isagana meesha meesha uga tegay midabkii marka markii dambaa laga qaaday midabkiisa meesha dilku sidee buu u dhacay bal walaal halkaa tafaasiil iga sii
wallaahi horta marka hore wadooyinka waa saxnad waaye wadada saxno saxmo waaye marka waxaa laga yaabaa in darawalka iyo labada darawal ay gaadiidka isku cariiriyeen marka marmar waxaa jirta aad dharab uga leexata aadan lahayn gaariga ku daba socdo ama yani uga leexata aan la garanayn marka sidaas laaligeed yani si la gashta ayuu ku dhacay dilkaas darawalka waa la dilay waxaana dilay dawladda ciidamadoodaas dila magarad dhinaca hodan buu ku dhacay wadada waa laba seed seedka yani markii yani baraandif loo soo jeeda waa sirkaynley markii xagga yani orac udhac loo jeedana waa hodan waaye marka dhinaca hodan buu ka dhacay marxuumka la dilay oo aad leedahay b l buu waday ama caasi marka isaga keliya miyay xa- xa- toos xabadda u abaartay mise dad kale wax soo gaarayn baa jira ha sida keligiisa madaxa laga toogto madaxiisa hatan waan gara wayna annaga marka aan isku taagna marka bareegba looma qaban ba baabuurkiiba meesha wuxuu tegay bareeg looma qaban marka dadkan waxa waaye maalin kasta waa la dilayaa wax u maqana ma jiraan ama yacni wax kastaba ha ahaadaan ciidamadii dawladda ayaa isku dilaya waana laga tegaya magarab marka meydkii hadda meesha ma laga qaaday mise ilaa hadda wuu yaalaa waa laga qaaday yani waxaa qaaday eeladiisa qaaday kulley yani ciidama booliiska waa imaadeen meesha marka inaan la qaadan jeclahay hadda waa meesha waa laga qaaday meydkiisa marka taasi waxa u dhaceen walaal inta badan waxaa dhaca falalka dilka ah ee lagula kaco darawaliinta ka shaqeeya magaalada muqdisho iyadoo tiro dhowr jeer ah dilal bareer ah loo geystay wadayaal isugu jira mooto bajaajlayaal iyo darawaliinta kale ee kaxeeya gawaarida dadweynaha gaar ahaan beelka iyadoo ay inta badan goobta iskaga baxsadaan askarta dilka geysata cabdinaasir alcadaala raadiyo cadaado muqdisho ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan qeybta koob iyo labaatanaad ayaa sheegtay in xal laga gaara dagaalbeedyo ka dhaca qeybo ka mida gobolka hiiraan saare ibraahim yuusuf warkana faahfaahayso abaanduulaha qeybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal saalax oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in xal laga gaaray dagaalbeeladyo maalmihii ugu dambeeyey ka taagnaa deegaanka miraxley iyo deegaano kale ay ka tirsan gobolka galgaduud iyo gobolka hiiraan dagaalkan ayaa waxa uu dhexeeyay qabaa'ilo wada dega deegaanka miraxley iyo deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyo sidoo kale hiiraan taas oo uu tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyey ay dirartu ku dhex maraysay maleeshiyaad baalaadyo wada dega halkaasi abaanduulaha ayaa sheegay in gebi ahaanba ay soo afjareen dagaalka u dhexeeya qabaa'ilada wada dega deegaanadaasi sidoo kalena waxa uu tilmaamay in ciidamo gaara ay dhigaan xuduudda ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo galguduuda si loo xaliyo dhibaatooyinka dagaalka islamarkaana nabadeyntu ay waarto waa kan taliyaha oo ka hadlaya arrimahaasi
dagaalo qabiilo soo laalaabtaan hadda maalmahan ku mashquulsan anagoo wax kaleto dhibaato ma jiraan dhinaca galguduud hiiraan xuduudda laleeyahay iyo dhinaca etoobiya xuduudda uu laleeyahay labada dhinacba xoogaa dagaalo qabiilaa ka dhacay iyagana waa ka hortagna waa xallin laga gaaray dhammaan xalaa laga gaaray dhinaca xuduudda dhinaca teeteerka kodiisa ayaan dhigood kasoo galeen qoloneyo booliisa marka arrinkaas waa dowlad ahaanaan ugula hadalnay waana xalimiyo ilaa iyo soddon kilomitr inay xuduudda gadaal ka maraan ciidan xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidan booliis oo isku jiran waa geyna xuduudaan geynay marka amniga hadda boqol kiiba boqol aad uu fiican yahay wax boorbaleen kama taago wax xiriiraa ka dhexeeya iyo wada shaqeyn annaga la sigayna ayaan dhigood anigaadu baxay oo dhuusamareedka oo muxuu ahay taliyaha ciidanka dhulka oo meesha joogaan meesha ula tagna yani raakii loo wada shaqeyn lahayo labada qaybood ayuu sukaashan lahaayeen si fiican ugu soo wada hadalnay haddana waa wada shaqaynaa wixii annaga muxuu ahay labada gobol xuduudda ay wadaagaan wixii ka dhacaan si wada jir aan wax ugu qabanaa dhanka kale waxa uu tilmaamay inay kala dhexdhexaadiyeen dad kale uu tilmaamay inay isku hayeen xuduudda ay wadaagaan hiiraan iyo galguduud taas uu sheegay in ay ku dagaalamayeen deegaano wada dega halkaasi siraadaa ugu dambaysay oo dad shacab iyo xataa maxaabiis ay kala qabsadeen aan soo kala qaadnay annagoo maamulada meesha ka jira la kaashanayna yaan annagana amni ahaan iyo ciidan ahaanaan muxuu ahay aan culays ku saarnaa si ay dhibaatadaasi looga hortago galguduudaa ku jira maalin dhaweed muxuu ahay dhinaca galguduud dagaalaa ka dhaca marka waa si aada bakaayta kow iyo labaatanaada arrinkaas ayaa ka hortagiyo iyaga waana nala soo xiriireen si wanaagsan ay noo xaliyeen labada xoogguud oo ka dhexeeya labada gobolne dad shacab oo xoogaa wax kala katabanaya dad ay iska qabseen ijaadid ay iska qabsayaanaa jiray intii u dambaysana daraadan sharyan u kala wareejinay xallin iyagana waa dhameyn deegaanada hoos yimaada gobolada hiiraan iyo galguduud ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey ka taagnaa dagaal beeleedyo u dhexeeya qabaa'ilo wadadega deegaanadaasi iyadoona gu- iyadoona abaanduulaha ciidanka qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada xooga dalka uu sheegay in gebi ahaanba ay xal ka gaareen dagaaladaasi kooxda macawsleyda iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta maxaabiis kula kala wareega deegaana u dhow magaalada maxaasi ee gobolka hiiraan cabdi xasan kiimako warkan ha faahfaahiyo maxamed cali istakiin afhayeenka kooxda macawsle ee ka howlgasha gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa sheegay in al-shabaab ay gacanta ku dhigeen saddex nin oo ku sugnaa deegaanka halgan ee gobolka hiiraan kuwa oo taageersanaa kooxda macawsley afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in muddo afar bilood ay gacanta ku hayeen al-shabaab si- saddexda nin islamarkaana ay dhexdhexaadiyeen odayaal dhaqameedyo iyaga iyo al-shabaab kadibna ay isdhaafsadeen saddexda nin iyo sidoo kale gaadiid dagaal ay hore gacanta ugu dhigeen al-shabaab sida uu hadalka u dhigay waxaa soo kordhay ee, anaga dad bay naga hayeen ma garatay oo saddex nin ah hadda marka saddexda ninna ee, ee, wadahadal baa dhacay wadahadalka doo dhacayna hadda waan- waan lagu guulaysta ma garatay oo de gaarigii gaarigoomayna oo iyaga xaggooda aan ka helin oo ay ku adeegi jireen oo qoflooyinka mikrofoonku ku xiran yahay marka ayay- ayaa jiray markaan ka haynay marka walaalo marka ee, ilaa baa noo guuleeya marka saddexda nin baa shuruud marka wadahadal baa dhacay oo odayaal dad dhaqan oo ayaga dhexdooda iyo anaga dhexdeena ka shaqaynaya jira ma garato oo isku xiraa saddexda nin ayaga qabsaday oo waxay ka qabsadeen ee, halgan meel u jirta adiga lix iyo toban kilomitr ma gara al-shabaabaa qabsaday muddo afar bilood bay u xirnaayeen ma gara maya dada waxay ayagoo guryahooda iska joogaan ee, ee, ee, ee, ilaahay amarkiis baa meel yani meeshii awel ay deganaayeen maahan meel kale ay aadeen marka ay uga daba tageen ma garad dad dan muhiim oo macasuliyada ka dhex muuqda oo muhiim oo maaliyadda ka tirsanaya ma garad hadde ilaabaa loo guuleeyo marka waanu ku guulaysana marka gaarigana waa ku wareejinay hadda anagana saddexdina maashuruuru u xirnay oo xitaa ee, awel awel mid kamid ay sheegaya marka waan dib- marka- markaan ka biyi dibnay oo muddo bil oo arrintan ay soo jeesamayno marka ilaabaa noo suurtageliyo marka saddexdina waa noo soo dayana gaarigana waa ku wareejina ma garad maalmihii lasoo dhaafay ayaa dagaalo u dhexeeya al-shabaab iyo sidoo kale kooxda macawsley waxa uu ka socday qeybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana labada dhinacba ay ku wada isugu yihiin qeybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe mahadsana saaxiib ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta howlgallo xoogan waxay ka wadaan deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe cabdisaar axmed xaaji warkan ha faahfaahiyo wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaan lagu magacaabo xaaji cali oo qiyaastii shan iyo toban kilomitir u jira degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka socdaan dhaqdhaqeeyo iska soo horjeeda oo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed toddobaadkii lasoo dhaafay deegaanka xaaji cali waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey al-shabaab iyo sidoo kale ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan dadka deegaanka ayaa waxay ka cabsi qabaan inay dagaal halkaa ku dhex maro ciidamada dowladda iyo al-shabaab waxaana mid ka mid a dadka deegaanka uuna la hadlay uuna ka warbixiyey sida ay uga baqanayaan in halkaas uu ka dhaco dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda soomaaliya wallaahi hadda walaalkii hadda dagaal ma jiro laakiin macnaha xiisad meesha waa oo colaadeed meesha aadaa looga dareema beledka hadda ee, dagaalku ka dhacayay hadda waktiga awsasaxaad camal ayaa hadda ka bilowday marka hadda dagaal ma jiro laakiin cabsi saadaa meesha ka jirta magarat degmada cadala tuuro sogtoo layidhaahaa xaaji cali waxay u jirtaa toban iyo shan kilomitr camal dowladda mamsom ciidamada mamsom aa jooga meesha wallaahi dagaal oo dhowr mar oo macnaha ayaa ku soo noqnoqday hadda hawsdaada camal dagaal meesha ayaa ka dhacay haween midow ilaa marka qax ayaa hadda macnaha dadkii waa ka barakaco ayaa qaarna hadda waa ku dambeeya qaarna waa ka tego waa camal yaa walaalkii waxay isu jiraan waxay isu jiraan toban iyo laba kilomitr ee shabaab iyo hadda dowladda ah waa jiraan oo macnaha in wax oo hadda kulley maana hadda macnaha kulley hadda risaas hadda macnaha hadda dagaal ma jiro laakiin kulley wax isu muuqda camal ay ay wax isu ca- oo muuqasho camal oo isoo ay hadda laga dareema camal oo hadda macnaha meesha amuu macnaha hadda dagaal ka dhacaya camal eh, waa cilada meesha ka goobjoogahan ku sugan deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sidoo kale inoo sheegay in cabsi weyn ay ka jirta deegaanka islamar ahaantana dadka deegaanku ay ka barakacanayaan iyagoo ka cabsi qaba in halkaasi ay wax ka soo gaarto dagaalada dhex maraya al-shabaab iyo ciidanka dowladda waa qaara barakac qaarna hadda guryaha ku dambaa hadda magaalada loo lama faaro wallaahi meesha dagaal ayaa ka dhaca camal sheeko hadda noocaasa meesha taal hadda camal oo war oo hadda meesha camal ayaa yaala hadda oo dagaal meesha ayaa ka dhaca meesha laga baxa camal sheeko noocaasa meesha ayaa timi camal wallaahi kulley meesha dhowr maraa macnaha khasaar dhimasha dhaawac ayay ka dhacday oo dhowr maraa meesha laysku soo weerar amase dawladda weerar qaada amase weerar soo qaadeen kulley hadda macnaha tuulada waxaa haysta nimanka la yidhahda dawladda hadda kulley gacanta ku tuulada waa jirtaa waa jirtaa waa jirtaa qaar waa ka tegi hadda tuurudinkana xataa aadeen degmada cadala qaar aada tuurudinkuna hadda u muuqda xataa qaar hadda xaalad wallaahi cabsiyaa ka jirta walaalkii cabsiyaa ka jirta cabsi fool xuma xataa
hadalka goobjoogahan ku sugan deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ama khamiistii lasoo dhaafay deegaanka xaaji cali uu ka dhacay dagaallo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya saddex qof oo ilmo ah ayaa maanta jeedacay ku geeriyooda kaam ku yaala duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho mar kale cabdisataar alcadaala warkan ha faahfaahiyo kaam ku yaala degmada kaxda ee gobolkani banaadir ayaa waxaa xaalad caafimaad darro ugu geeriyooday afar caruur ah oo laba ay isku qoys yihiin kuwaas oo dhowaan kasoo barakacaya gobolada dalka kana mid ahaay barakacyaasha ku nool kaamka ku yaala degmadan kaxda ee gobolkani banaadir shariifo daahir oo madax ka ah kaamka ayaa sheegtay in mid ka mid ah caruurta uu xalay nafaqa darro ugu geeriyooda kaamka waxaana dhowr habeen ka hor jadeeco iyo cudurro kale ugu geeriyooda kaamka saddex caruur ah oo laba ay mataana yihiin sidoo kale waxa ay sheegtay in ay jirto xaalad nololxumo oo guuda taas oo keentay inay caruurtani geeriyoodaan
ilmaha kaleetana midna jadeeco ma anugahay midna jadeeco u dhintay midna nafaqa daro laba anugo makaanaana sidoo kale aytil gabadhi hamiin hore iyo hamiinkii ka horeeyey midna gabma shigan inay tiri ilmahuna ilmo yaryar bay ahaayeen anagu waxaan ahay qofkii meesha maamulka ka ahay taamka dadkan ku keentay gudoomiyahooda ah waxa weeye dad gobolada kasoo barakacay iyo dad gobolada dadka dhan oo meesha joogaa gobolada kasoo wada barakaceen qaarna sanaduu joogaa oo ayaanuu joogaa qaarna alxamdulilahi bilow joogaa qaarna beryo dadka marka dadkii beryaha joogay qoys kamid aha ku jira dadkii ayaan dhower qoryooley duqeynta kasoo baxana waxaa ku jira laba qoys oo kamida waa gartay hadda tirada guud oo dadka nafaqa darada iyo shoobiyoodka marka laisku daro ma saddexa
maya caruurta meesha ku dhimatay waa arkan qoys laba waa mataana midna waa qoys midna waa qoys dhanka kale shariifo waxa ay sheegtay inay u gudbiyeen gudoomiyaha degmada kaxda iyo gudoomiye waaxeedyada xaaladda ay ku sugan yihiin dadkani barakacyaasha ah balse aysan waxba ka qaban dhibaatada haysata dadkan danyarta ah sidoo kale waxa ay sheegtay in ay la xiriireen hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gudaha dalka ayna u sheegeen xaaladda barakacyaashan ay ku sugan yihiin balse ma jirto cid cabashadooda ka jawaabtay oo wax u qabatay dadkana ku dhibaataysan kaamka waxa ay ka codsatay cid waliba oo gacan ka geysan karta sidii loo badbaadin lahaa dadkan barakacyaasha ah ee ku dhibaataysan kaamka in ay si deg deg ah wax ula soo gaaraan bandiyoodka waa koley waxaan isleenahay anuga maadaama anuga oo hadda qoyskaas bandiyoodka sheeganaya waaba dadka marka dhow soo baxay in maaragtay hawabadelkii iyo waxaas uu ku wereeray xitaa waa macquul wadax maan hadda dad subandiyood wajiifoo kale anigu ma arko laakiin anugaasi gabadha waxay tiri suban baa iiga dhacay oo suban ahaan u dhintay tiri qaabka u dhintay dadka dadreemihiisunuudka waxa kalama yaqaanaan laakiin anuga sadeecada iyo cidda day labada mataanaha anuga kale ka dhintay waxay sheeganayaan duruuf baa iyada sheeganaya gabadha mataanaha iyo gabar keligeeda anuga oo gabadha ay leedahay wuxuu iiga dhintay suban xalow dhinta kaas kuwa kale labada mataanaha waxay dhinteen daraad shalay shalay oo hada ma ahan degdigii gabadhana anugeedu waa shalay waxaan ka cabanaya dadkan waa u wacay gudoomiyaha degmada kaxda magaran waxaan idhi gudoomiye dad baa dhibaataysan cabashaan ugu tago bishii hore waxaan idhi dadkan way badan yihiin waa dad tiro badan haddana waa dad dhibaataysan oo hooyiga qaarkood uusan haysan qofay qalaaban yihiin ah waxay kusoo kor qaxday qof sideed caruura ama toban caruura wada qof kaleo awal sideed kale ama toban kale haysatay kusoo dulqaxday qaar adoonaysa iyagaa isu dilaayo guryo ma haystaan ku filan sidii loo soo jegay wax soo daba kacay ma jirin oo u yimid hay-adaha waa u sheegnay alxamdulilah shuur gudoomiyaha degmada waa u sheegnay gudoomiyaha oo waaxaha waa og yihiin kaamkaasuu usoo barakacay cid bini'aadana oo gacan siisay ma jirto waxaa jira barakacyaal aad u fara badan kuwaas oo xaalad nolol xumo ay ku haysato kaamkii ay kusoo degeen waxaana dhacdaa inta badan in aan laga jawaabin qayladhaanta kasoo yeeraysa danyarta ku dhibaataysan kaamka muqdisho iyo kuwa gobolada cabdinaasir alcadaala raadiyo cadaado muqdisho
dowladda kenya ayaa sheegtay inay qabteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ka dib ciidamada dowladda kenya ay ka sameeyeen xuduudka soomaaliya ee la wadaaga waddanka kenya cabdicasiis siciid beeled ayaa halkan faahfaahinaya ciidamada ammaanka dowladda kenya ayaa gacanta ku dhigay shan xubnood oo laga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwaasi oo qorsheynayay inay weerar ka geystaan qeybo ka mida magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya sida ay sheegeen booliska dalkaasi warbixinada ay soo saareen booliska kenya ayaa muujinaya inay gacanta ku dhigeen shan xubnood oo looga shakisan yahay inay mareegayeen weeraro ay ka fuliyaan magaalada caasimada ee nairobi shantan xubnood oo saddex ka mida ay yihiin rag halka laba ka midana ay yihiin haween u dhashay dalka soomaaliya xubnahan la qabtay ayaa kale ahaa muwaadin u dhashay dalka maraykanka muwaadin u dhashay dalka soomaaliya iyo mid u dhashay dalka kenya waxaana ku jira dadka la qabtay laba haweena kuwaasi oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka soomaaliya booliska kenya ayaa shaaca ka qaaday in xubnahan ay gacanta ku dhigeen booliska xili ay isku diyaarinayeen weeraro ay ka fuliyaan waqooyiga magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya qabashada xubnaha ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen booliska kenya ayaa kusoo aadaysa iyadoo dhowaan madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta uu faray ciidamada ammaanka dowladda kenya inay qaadaan guluf ka dhana dagaalyahanada al-shabaab kuwaasi oo weerarada ka fuliyay qaybo ka mida gobolka waqooyi bari dalka kenya oo ay laba jibaareen muddooyinkii u dambeeyey taniyo marka ciidamada dowladda kenya ay kasoo tallaabeen xadka wadamada soomaaliya iyo kenya sanadii laba kun iyo koo iyo toban al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan gudaha wadanka kenya iyo sidoo kale ciidamada kenya ee ku sugan qaybo ka mida gobolada soomaaliya waxaana taniya xilligaa waxay ka dambeeyey al-shabaab ay weeraro toosa ka geysanayeen xadka ay wadaagaan wadamada soomaaliya iyo kenya iyo sidoo kale weeraro toosa oo ay ka geysanayeen magaalooyinka waaweyn ee wadanka kenya warkii duulaad kala socotaan redio ceedantaasi uu ku dhan yahay intaan warkana warkaxay dib u kulmi doono duhur wanaagsan